إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgalkii ugu wakhtiga dheeraa ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliseen magaalada muqdisho ayaa soo dhammaaday xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay ka hadashay ujeeddada ay u weerartay hoteelka deegaanka oo ahaa dowladda federaalka ah ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dil waxay ka geysteen degmada kaaran ee magaalada muqdisho gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen lacag tiro badan oo looga qaado isbaarooyin tiro badan oo u yaalla dowladda federaalka ah maxamed xasan xaad ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in ay sabab u tahay in xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerarto hoteelka xayaad kadib markii xasan sheekh uu ku dhawaaqay dagaal uusan diyaar u ahayn ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ku qaadeen dhufaysyo kala duwan oo shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobollada banaadir shabeellaha hoose iyo baay intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegaystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن howlgalkii ugu wakhtiga dheeraa ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay muqdisho ka fuliso ayaa soo dhammaaday cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka warramaya howlgalkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadeen hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho ayaa saacado ka hor soo gebagaboobay iyadoo ay sii korortay tirada khasaaraha ee ka dhashay weerarkaasi howlgalka oo isugu jiray istishaadi ama nafur iyo inqimaasi ama xoog kugal ayaa soo bilowday maqribkii jimcihii wuxuuna soo gaaray maanta oo axad ah gelinkeedii hore taasoo ka dhigaysa howlgalkii ugu wakhtiga dheeraa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyaan gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya howlgalka ayaa ku soo idlaaday sidii loo qorsheeyey sidaasi waxaa saxaafadda u sheegay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna xuseen inay hadda ku mashquulsan yihiin tallaabooyinka u qorshaysan ee xigi doona howlgalkii xayaad weerarka ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday boqol iyo toddobo dhimashada oo keliya waa lixdan iyo saddex u badan ciidamadii kala duwanaa ee gurmad ahaanta loo keenay hoteelka halka dhaawacuna uu gaarayo in ka badan boqol iyo toddobo sida laga dheehan karayo muuqaalada laga soo duubay burbur aad u xooggan ha ayaa ka muuqanaya dhismaha hoteelka xayaad kadib markii ciidamada dowladda federaalka ay saddexdii maalmood ee uu dagaalku socday daarta ku garaaceen madaafiic waaweyn iyo qaraxyo ka dhaca gaadiidka tiknikada ah waxaa kale oo jira miinooyin ay ciidamada dowladda federaalkii ku xireen kuna qarxiyeen qaybo ka mid ah hoteelka kuwaasoo dhulka la simay inta badan dhismaha xayaad sarkaal ka tirsan jihaaska amniga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay soo xiganayeen warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in tiro ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalamayay xayaata ay ka soo degeen hotelka haddana ay ku sugan yihiin goobo aamin ah oo loo sii diyaariyey qorshaha dagaal ee aan degnay dhowr waji ayuu lahaa weji ka mid ahi waxa uu ahaa inaan ciidamo gelino gudaha hoteelka halkaasna ay in muddo ahi ka dagaalamaan cadowgana khasaare xooggan gaarsiiyaan kadib tiro ka mid ah ciidamadaas aan dib uga soo saarno hoteelka halka qaar kale ay sii wadaan dagaalka ayuu yidhi sarkaal ka tirsan jihaaska amniga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalkan oo uu habeenkii xalay ahaa sheegay ayaa waxa uu sii raaciyey ciidanka aan ka soo saarnay gudaha hoteelka waxay hadda gaareen goobo aamin ah oo aan u sii diyaarinay ciidamo kale ayaa weli ku jira gudaha hoteelka xayaat waa ay ku filan yihiin inay sii wadaan howlgalka inta uu allah na kala xukumayo annaga iyo cadowga murtadiinta ah ee aan halkaasi kula dagaalamayno ayuu raaciyey warkiisa madaxda dowladda federaalka ayaa ka gaabsaday khasaaraha rasmiga ah ee saraakiishooda iyo ciidamadooda ka soo gaaray howlgalka waxaana dhexdooda ka muuqanaya niyajab iyo amakaag badan saacad kadib markii uu soo dhammaaday howlgalka waxaa afaafka hore ee hoteelka shir jaraa'id ku qabtay taliyaha ciidanka booliiska oo lagu magacaabo xujaar waxaana uu ka meermeeray inuu saxaafadda la wadaago khasaaraha soo gaaray dhankooda cabdulqaadir abaabul oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee dowladda federaalka ayaa waxa uu ka shanqariyey in ciidamada dowladda federaalku ay ku fashilmeen weerarkii ay ku qaadeen hoteelka xayaat si ay ciyoon u soo furtaan taa beddelkeedana waxa uu xusay inay caro iyo ciqaab kala duldhaceen shacabka ku dhaqan degmada wadajir iyo waddooyinka waaga fiiri hal askariyaa ku jiro ay waaga dhowaa nimaa ku jiro meeshii waagi waa baryey ilmeye naagihii madiina waxaa xidhan korontadi madiinaa xidhan war buliiskan haddayna waxba qaban karin shicibka may ka aargoosaya shicibkii jidadka ka xirto waaya ayakaana wax qaba waaye ayakaana dadka ka xidhaayo war waxaan rabaa waxa oo wadaan dadkan ay wadaan war waxba maanin waa lagu bedeli rabaana wax qaba maa war dadka ha nagu carmaaminina xilka ka qaada war ninka dhiiqayow gelin aad lahedaan waaga noo fadhiyo muxuu naga agsuubaa maba nala shaqay kariye war kuba kuugu xabadayaayay maa'idaa waaga noo fadhiyo isku soo wada duubo weerarkii hotel xayaat ah ayaa waxa uu ka dhigan yahay mid ka mid ah howlgalladii ugu wakhtiga dheeraah ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliso soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho kuna beegsato dowladda federaalka cisbitaalada gaarka ah ee dowladda ayaa waxaa dhooban dhaawacyada ciidamadeeda saraakiisheeda iyo shaqaalaheeda waxaana ku jira qaar aan dalka wax looga qaban karin xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay ka hadashay ujeeddada ay u weerartay hoteelka deegaanka u ahaa dowladda federaalka ah maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya shir jaraa'id oo uu qabtay afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuumuscab ayuu ku faahfaahiyey weerarka hotel xayaat ee magaalada muqdisho isagoona sheegay inuu ahaa goob shirqoole looga soo maleegayo mujaahidiinta camaliyadan ama howlgalkan wuxuu yimid iyada oo murtadiintu gaar ahaan madaxa riddada xasan gurguurte uu u qaylo dhaansaday xulafadiisa saliibiyiinta isaga oo sheegahaya inuu mujaahidiinta burburin doono oo soo afjari doono arrintaasu maanta waxay isu beddeshay in ayaga xubnahoodii ka midkaha iyo shaqaalihii dowladdaas in halkaas lagu xasuuqo laguna baabaasho tacsi iyo geerina ayaga ay u taallo sidaasoo kale waxaa noogu hanjabay oo sheegay inuuna soo afjari doonona baabi'in doono haddaan ay mujaahidiinta kii ka horreeyo farmaajo ahaa ninkaasu aa nin bilaash xayta ah waxaana la og yahay maalinta uu ka baxaaya madaxtooyada inay mujaahidiintu madaafiic ku garaacahayeen waxa uu sheegay in xasan sheikh uu yahay nin doqon ah oo dagaal iclaamiyey isagoo aan diyaar ahayn waxa uuna fariin lahjad adag wadata u diray cid weliba oo ku lug leh hagardaamooyinka iyo dhagaraha ka dhanka ah mujaahidiinta waxaan ognahay gurguurta inuu yahay axmaq doqon ah kaasoo dagaal annaga nagu iclaamiyey uusan u diyaarsanayn waxaan leenahay cadowga waxaan ognahay wax kasta oo hagardaamo ah ood u maleegaysaan shareecada islaamka iyo mujaahidiinta waxaan ognahay goob kasta ood ku maleegaysaan gacanta dheer oo mujaahidiintuna waa insoo gaari doontaa ama ha dhowaato ama ha dheeraato annaga waxaan wadanaa diin ilaahay subxaana wa tacaala uu yaboohay guul iyo nasri taasaanu ku dagaalamaynaa ilaahayna wuxuu leeyahay waina jundanaa lahum alghaalibuun alla wuxuu leeyahay oo kale innaa lanansuru rusulanaa waaladiina aamanuu fi alxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad alaa ina xisba allahi hum almuflixuun idinku waxaad u dagaalamaysaan jidka dimuqraadiyadda haddaad tihiin murtadiinta iyo diin la'aanta iyo dasaatiirta kufriga ah inaad ummadda ku socodsiisaan oo ku xukuntaan waana laydin jebin doonaa insha allahu tacaala ugu dambeyn waxa uu fariin u diray guud ahaan bulshada soomaalida shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay cadowgu waa jabay dhulkuna annagaa iska leh ha aqbalina waxaan diinta islaamka ahayn cadowga warkiisa ha maqlina oo ha dhegaysanina ha addeecina bal waxaad istaagtaan safka mujaahidiinta ilaa aan ka jebinno cadowga baqaayaadkiisa haray si aan xorriyad taama aan ugu naaloonno amni iyo barwaaqo liibaan adduuniya aakharana ugu gaarno inaan kitaabkeenna ilaahay isku xukunna ku kala baxno meel kastoo ay muslimiintu joogaanna waxaan leenahay insha allahu tacaala nin kastow saddex kaalimood mid gal imaa inaad carabka ka jihaado xaqa ka caddayso imaa inaad anfaca ku bixiso jihaadka imaa inaad addinka ka jihaado sidaa haddeer abdaashaas iyo geesiyaashaas cadowga tumaaya oo kale inaad soo ducaysaan dowladda federaalka ayaa lagu tilmaamay inay ku fashilantay ammaanka muqdisho kadib markii xasan sheikh uu ku dhawaaqay inuu qaadayo dagaal uusan diyaar u ahayn weerarka hotel xayaat ee muqdisho ayaana bannaanka soo dhigay tabardarida hay-adaha sirdoonka iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ayaa dil waxay ka geysteen degmada kaaran ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qeybta waaxda canshuuraha ee ku sugan degmada kaaraan ayaa maanta dil iyo dhibaatooyin kale u geystay laba qof oo shacab ah kuwaas oo waardiye ka ahaa suuqa degmada kaaraan gaar ahaan qeybta caanaha iyo dhuxusha lagu iibiyo askarta dowladda federaalka ayaa markii ay dilka geysteen kadib waxay dhiiqo ku dhex jiideen labadii qof ee miyidka ahaa waxaana arrintaas aada uga carooday oo bannaanbax sameeyey ganacsatada suuqa degmada kaaraan iyagoo sheegay inaysan ogolaan doonin dilka loo geystay raggii iyaga la shaqaynayee hadalladoodii qaarna waxaa ka mid ahaa
bismillahi raxmaan raxiim saaka waxaa nalaga dila laba wiilo suuqayna amniganoo sugaayo waardiye ahay waxba magaciisa ciil dartiisaana loo oyayna loo cabaadaynay idhaafa haddaana xaqayna naloo soo dhiciyayna dhammaantayna waa wada kacaynaa waana wada kacaynaa waxdarreena igu dilay aqdarreena lagu dilay amnigayday sugaayeen weligay shil nagama qaadan saddex saac afar saac gurigayda baa ka imaanay baxayeen muslimnimo hadday jirto oo dowladnimo jirto oo cadaalad jirto cadaalad hadday jirto labada saaka lalaga dilay maaryahan ma helo dig halaysoo siiyo waxaa nagala dilay laba wiil oo suuqa dhexdiisa nalaga dilay oo maxuusa dhulka ganacsi aan nahay oo cooska dhuxusha noo waardiye jira oo dukaamada noo waardiye jira oo wax walba noo waardiye jira ayaa nagala dilay si gardarro cadaalaa noogu yimid sidoo kale qaar iyaga ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen sidan tan wiil oo walaalahayna la dilay suuqa lagu dilay degmada kaalaan lagu dilay meedkooda xataa in la jiido oo dhiiqada lagu dhex jiido maskaxdooda waa taasna meedkooda aan daboolna xataa waa laga diiday ha lasoo qabta labaatan afar saca gudahood lagu soo qaban waayo waana dagaal
waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlaya helada labada qof ee dilka loo geystay iyagoo ka warramay dhibaatada ay ku hayaan askarta dowladda federaalka nimanaan dhib noo geysteen niman waardiya aanan nagala laayay ninkii dhibka noo geystane waa liibaanshadan qaybta maaliyaddana waay in uu suuqleydayna nagu soo duulay ay rag xandhadayna uu tagna naga dhammeeya ee haddana raggayn naga dhammeeya liibaan ma ka yeeli doona cid cid looga hibaysayana male nimankaas afar inta la duugi maa liibaan intaas waa laga weydiiha hadday si dawladda wax naga qabanne annagaa wax iska qabahay ma nala dhammayha suuq mayna inta noolima xandhadee la dhammayha ase dadka in lagu dila ma ka yeeli doono hore waa noo wada yaallaan ciidanka dowladda federaalka ayaa mar weliba dilal dhac iyo dhibaatooyin kale u geysta shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho mana jirto cid kula xisaabtamaysa arrintaas
gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen lacaga tiro badan oo looga qaado isbaarooyin tiro badan oo u yaala dowladda federaalka ah sikri cumar ayaa warkan inoo haya iyagoo la hadlayay saxaafadda gaadiidleyda ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen lacaga xaddaafa ay kusoo ragtay dowladda federaalka waxaana intaasi u dheer oo ay sheegayaan isbaarooyin looga qaado lacaga baad ah kuwaas oo taxan isgoysyada caasimada muqdisho islamarkaana ay dhigteen saraakiil iyo xubno ka mid ah dowladda federaalka mid ka mid ah gaadiidleydan oo ka warbixinayay dhibaatooyinka ay wajahayaan ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in si maalinla ah looga qaado lacaga dulsaar xaddhaaf ah ugu horrayntii waxaan ka cabanaynaa gaadiidley dulman baan nahay dhowr sannadood ilaa sagaal sannaan dulmanayn markii hore baabuurka waxaa laga qaadi jiray toddoba doolar baa laga qaadi jiray haddana waxaa laga qaadaa boqol iyo afartan doolar baa laga qaadaa boqol iyo afartankaas markii ay ka qaadaan boonada waxay ku qonaan toban doolar boqol iyo soddonka kalena meelay aadda lama yaqaano sidaas ayuu gaadiidku dhibkiisu yahay isagoo sii hadlaya ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday isbaarooyin looga qaado lacago kale kuwaas oo qaarkood ay dhigteen guddoomiyaal degmo oo ka tirsan dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin kale markay intaas ka qaadaan dekedda iyo meesha uu geyrashka uu ka baxayo inta ka dhexlana isbaaraa taalla isbaarooyinkaas ilaa waa niman iyagu boob ku haysta gaadiidkee qolo walbaa waxay tidhaahdaa guddoomiye degme ha noqoto taliyo boolis waxay tahay ma naqaano isbaaraa laga qaataa geyrishyada geyrishka baabuurku markuu ka soo baxyo dekedda inta ka dhex leh meel walba isbaaraa taalla mid haba ugu darnaata isbaarada taalla taleex baa taalla oo inta baabuurta laysku geeyo laysku geeyo laysku geeyo laysku geeyo dhowr boqol markay gaaraan yaa la yidhaha min intaas keena lixda saac oo habeennimo lala dhunta lacagtay saas uga hoobsanayaan isbaaradaasi booliska miyay u taallaa taliyaha booliska miyay u taallaa ma aqaan mise taliyaha waxay u taallaa guddoomiyaha degmaday u taallaa shacabka magaalada muqdisho ayaa waxa ay la nool yihiin dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhac boob iyo tacdiyo kale haba ugu sii darnaadaanay gaadiidleyda ka howlgasha magaalada muqdisho oo marar badan noloshooda loo dhaafiyey lacaga baad ah oo ay ka qaadanayeen askarta ka tirsan dowladda federaalka maxamed xasan xaad ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in ay sabab u tahay in xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerarto hotel xayaad kadib markii xasan sheekh uu ku dhawaaqay dagaal uusan diyaar u ahayn maxamed xasan xaad oo hormuud u ah odayaasha la shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dowladda federaalka ah ayaa ka mid ah shakhsiyaad ka soo badbaaday hotel xayaad ee magaalada muqdisho kaas oo maalintii saddexaad uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo hoteelka gudaha u galay iyo kuwa dowladda federaalka ah xaad waxa uu sheegay in muddo shan saaca uu hoteelka ku go'doonsanaa laakiin goor dambe uu fursad helay waxa uu tilmaamay in iyaga oo fadhiya barxadda hoteelka islamarkaasina dad badan oo ay ka buuxaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay soo galeen qayb dadkii ka mid ahna ay u carartay qolalka sare ee dabaqyada ah ee hoteelka kuwaasna ay yihiin kuwa khasaaraha ugu baani uu gaaray barxadda banaanka ah oo kuraastu ay taalaan ku fadhinay halkaasaa lagu lagu maaragtay muxuu damaashaadayay oo lagu caweynayo dadku isaga sheekaysanayay marka qaraxu dadka hal mar uu ku baraarugay oo u dhacay fursad ban lama siinba dadku ay ku cararaan isla markii bambooyina haddana ooda laga qaaday afar saddex bambaa lagu qarxiyay meesha ay kasoo galeen hoteelka ridda lagu qarxiyey ilaa ay soo gaareen barxadda aan ku fadhinay marka dadku saddex qooy u kala jabeen qola iridii isku maqiiqdo oo irida weyna la jabsaday oo galbeedka hoteelka kasoo looga soo galo qolana koray u kortay hoteelkay jaranjaraday kortay waxay aad koray hoteelka u kortay qola luqluqyaday galeen marka qolada ugu khasaar badan waxaa qolada hoteelka galay oo kor aaday oo jaranjarada koray kuwaasi dhib badan ayaa gaaray ama dhaawac ha noqdo ama dhimasho ha noqdo ilaa haddana qolada maaragtay la haysta waayo laakiin wixii banaanka u baxay wax yaraa ka dhintay xad wuxuu intaasi ku daray in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin markii hoteelka ay soo galeen muddo laba sac iyo bar kadib ah ay ciidamada dowladda federaalka kuwii ugu horreeyey gurmud ku yimaadeen intaasna ciidamadii hoteelka ku jiray ee shaqadooda ah si habsamila u sii wateen wuxuu hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladda federaalka qaarkood ay nii jabsan yihiin halka saraakiisha qaarna uu sheegay inay hoteelada iska fadhiyaan ayna iska faraxsan yihiin taa micnaheeduna waxa weeye in waxaa saaxiibadood ku dhacaya amaba dowladda federaalka oo ay ka tirsan yihiin ku dhacaya aanay culays ku haynin xaad oo sii hadlayay waxa uu carabaabay magacyada dad ka tirsan dowladda federaalka ah oo goobta lagu dilay iyo kuwo ku dhaawacmay asigoona sheegay in khasaaruhu aad u badan yahay asigoo hadalkiisa sii wata ayuu eedeyn u jeediyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah iyo golahooda wasiirada waxa uu tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhana xarakada shabaabulmujaahidiin laakiinse hoog iyo halaag laga dhaxlay marka waxaan leeyahy ilaa hadda xataa madaxweyneha madaxda ma aysan hadlin arrintaas waxaad moodaa dadka waxay ku yibteen niyad jab midda kale madaxweynaha iyo gabineedkiisa iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli waxaan ugu baaqaynaa nimanka dagaalay ku baaqeen dagaalka nimanka waa galeen markay dagaal ku baaqda horey ka bilaaban iyaga nimankaana waxma diyaar dowladda waxma diyaarsana marka meeshaas masiibada ka dhacday waxaad mo dadku inay maaragtay muxuu ahay dowladdu ay wax badan oo ay ku leedahay saameyna marka waxaa la rabay dagaalka ay ku baaqayaan oo weliba sifaha ula dagaalama ay caddeeyeen oo dhe intaasoo qodobaan intaasoo ay tabaan kula dirirayna saas ula dirirana sa iyadoo waxba hayn oon dagaalna ku jirin masiibadaan u keenay inay maaragtay nimankii meel walba ay culays soo saaraan dadka laayaan weliba intaan meel kaleba la aadin xamar nabadii la haystay la laalo amniga ou cirkaas galo oo maaragtay ou galo muxuu ahay ciriiri galo ayay dhaxashay baaqi madaxweynaha iyo warkii uu ku baaqay waxa uu tilmaamay inay ahayd inaanay dagaal ku baaqin haddii taasi ay dhacdana laga fiicnaa in ay gacmaha isdul saartaan beddelkana loogu yimid halkii saldhigga u ahayd dowladda federaalka ah marka arrintaas waxaan dowladdu waa waxaan isleeyahay meeshaas qaladay ka gashay inay dib u saxdaan ayagaa laga rabaa marka dagaalka hadday sheegeen oy dagaal waa dagaalamaya dhe inay dagaalamaan la rabay haddii kale aysan sheeginba oysan marata nimanka dadka ku dirin marka meeshaas dhibaata ka timid runtii haddii dhammaan wixii meesha ka dhacay wax la koobi kara ma ahan dadki waa dhammaaday hanti badana ku baabaxday dhaawac tira badanaa yaalla ilaa hadda lama haayo wax gurmadahoo macno leh dowladdana waxaad moodaa inaysan dowrkii la raba aysan ka imaanin marka arrintaasna waa arrin meesha ku jirta marka waxaan leeyahay madaxweyne ra-iisul wasaare gabineed kale golaha suuriyo hadda la magacaabay arrintaas waa arrin maaragtay meeshaas waxaa ku jira
hoteelka xayaad ee la galay ayuu xaad ku tilmaamay inuu ahaa meel lagu raaxaysto tahay micnaheeduna waxa weeye inuu ka markhaati kacayo in uu ahaa goob fisqi iyo fasaad u furan marka laga soo tago in laga abaabulo arrimaha siyaasadda ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaallo waxay ku qaadeen dhufiisyo kala duwan oo shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobollada banaadir shabeellaha hoose iyo baay xaashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliya gobollada banaadir shabeellada hoose iyo baay haddii aynu ka hormarno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaada ayaa ku sugnaa baar jowhar xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa isla banaadir ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka la beegsaday ee ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa ku yaalla xaafadda ood weyne ee degmada dayneyle dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka goobaha ay weerareen ciidamada mujaahidiintu waxaa ka mid a saldhigyo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha oo ku sugnaa deegaanka buura ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada janaale faahfaahin dheer iyo weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weeraradan safka ballaaran ah ee lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka sidoo kale dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen xero ay sidaasoo kale ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan la weeraray ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano xero koowaad oo ku taala degmada diinsoor ee gobolka baay
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa